raxmaan iraxiim maamulka cusub ee gobolkada la dhisay hadda wuxuu jiraa shan iyo tobanka oktoobar ilaa maanta oo bishu shan iyo labaatan tahay toban beri ayuu dhisan yahay howlaha ugu horeeya wax ka qaban doono hadduu alla idmo waa nabadgelyada amniga hadda dabcan gobolkii waad ku sugan tahay ee guddoomiye ku-xigeenkii ahna kusimaha guddoomiyaha gobolkaa tahay bal ka waran meelaha hadda shabaabku ay kaga sugan yihiin gobolka markii aan fiirino iyo dhulka hadda idinku aada maamushaan bal inteeba udhexeey horta guud ahaan qorshe guud baa jira oo dalka oo dhan ah in lala dagaalamo al-shabaab annaguna gobolka gobol ahaan waa u diyaargaroonay haddadaan kula hadlaya ciidamadani waxay ku sugan yihiin meel koorkoor la yihaahdo oo al-shabaab saldhig u ah dagaal baa ka dhacay isla maanta saakadan ma baanta waa diyaargarowgaasi iyo abaabulkaasi waa wadnaa waa mid guda oo dowladda soomaaliyeed iyo mid anna koonfur galbeed ahaan iyo dowlad ahaan loo qorshaaba intaba waa jiraan dagaalka meesha uu ka dhacay intee bay u jirtaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool konton kilomitr konton kilomitr maxaa khasaaraa oo ka dhashay marka inta xogogaalkaaga ah annagu hadda weli dagaal madkiisa waa socdaa hadda dhinaceen horta waxaa noo hadda noo soo cadeeyey saraakiisha jiidda hore ku sugan waxay noo soo cadeeyeen in al-shabaabku dad badan ay ka dhinteen annagu hadda ilaa geeri waxaa la sheegaya hal qof iyo laba qof dhaawaca al-shabaab marka ma deegaanka ma lagala wareegay oo ciidanka xoogga dalku si buuxda ma u hanteen ammaanka meeshii dagaalku uu ka dhacay ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka oo isla jira ayaa hadda gacanta ku haya meelasha la yidhahda korkoor howlgalku marka ma mid qorshaysan buu ahaa mise ciidanka ayaa weerar lagu soo qaaday kadibna iska caabin ayay sameeyeen howlgalka mid qorshaysan buu ahaa loogu talagalay weerarka annagaa qaadnay waana ku guulaysanay
wax hub ah ama maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo howlgalka aad ku soo qabateen ma noo sheegi kartaa
horta wararkaasi oo faahfaahsan gadaal baan kasoo sheegi doona laakiin in dhimay meel waxaa noo sheegay meel meesha lagu dagaalamay u jirta toban kilomitr oo ayagu ay ku sugan yihiin in dadkii laftooda meesha ku maray inay u diideen taasina waxay noo cadaynaysaa in dhimasho farba iyo dhaawac badan meesha ay kala kulmeen baan ayaan dareenaynaa marka ilaa hadda wax noo soo sheego qabasho aan looma soo sheegin
hadda deegaankii waad ku sugan tihiin oo ciidanku ay la wareegeen ka waran bal dadkii shacabka ahaa iyagu ku sugnaa deegaanka maadaama meesha dagaal uu ka dhacay wax khasaara oo shacabka soo gaaray ma jiraan maya maya ilaa hadda looma sheegin ilaa hadda looma sheegin meesha saldhig bay saldhig baa la weeray
waa tahay hadda xaaladda meeshii lagu dagaalamo waa sidee xaaladdu waa okay hadda wax dhibaataa ma jiraan annaguna dhinaceena gurmud ayaa ka baxay ayaguna meel ilaa toban iyo shan kilomitr u jirto inay ku sugayeen baa loo sheegay dagaalkana inuu sii socon doono ayaan filayna hadduu alleegno
hadda marka oo aad ila hadlayso al-shabaab inta ay ka maamulaan gobolka bakool inteebay dhan tahay idinkuse hadda xageebaad hawsha marinaysaan oo ilaa intee dhul baaxad intee leeg ayaad gacanta ku haysaan ka maamul ahaan runtii al-shabaab saas u xoog badan hadda meelahaan kusoo kuma sugna waxay ku mashquulsan yihiin siday zake iyo zakawaad waxay ku tilmaamaan oo beenta ummadda lagu baadaya inay urursadaan bay toban toban bay u socdaan laakiin culays fara badan oo hadda ay annaga lagu hayaa ma jiraan laakiin shacabkay culays ku hayaan weli especial dhinaca tuulooyinka hadda magaala madaxda cudur aan kaala soo hadlaya waa nabadgelyo tan iyo maalintii laga xoriyay al-shabaab muddo afar sano oo ku dhawaad wax ka dhacay had yaraatee ama qarax ha noqoto ama dil kale ha noqoto ama waxyaaba kale ha noqdaan wax ka dhacay ma jiraan
waa tahay markii aan kasoo tagno dhanka amniga iyo howlgalka ciidanku ay wadaan koonfur galbeed iyo kuwa xoogga dalka ee ka dhanka al-shabaab dhinaca bini aadanimada abaab abaar baa kala hore meesha ka dhacday inkastoo hadda dadku dhinaca bini aadanimada dhinaca bini aadanimada marka aan eegno abaar xooggan baa ku dhufatay gobolka biyo la-aan baa meesha in muddo a ka jirtay oo dadka caqabad weyn ku haysay walow gurmad uu jiray oo wada jira oo maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe federaalka iyo dad iyagu isxiqaamay oo deegaanka ah ay samaynayeen bal ka waran hadda xaaladda dadkii ay saameeyeen abaaruhu dhinaca nolosha iyo siday usoo kabanayaan
okay run ahaantii abaarta way jirtay alxamdulilah waa laga soo gudbay balse weli saameyn ayay dad ku reebtay saameyntan waa iska jirtaa oo dad badan xoolihii ay ka dhamaadeen waa jira oo xudur kusoo barakacay balse gurmad abaarta intay jirtay gurmad ka yimid dowladda dowladda federaalka dowladda goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala koonfur galbeed ayaa soo gurmaday hadda alxamdulilah wixii jirana waa laga gudbi doonaa gurmadkaasina waa la helay
dhinaca caqabadihii ka jiray ee waddada ee maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab jidgooyooyinka ay u dhigan jireen gaadiidka xamuulka ee ganacsiga sida ee soo galaya magaalada xudur ka waran ma xalliseen
okay horta go-doonkaasi waa iska jiraa balse balse magaala madaxa gobolka kool xudur waxaa u furan waddada isku xirta qurajoon qurajoon iyo beldiyada saasaa u furan labadii bishiiba bishiiba laba jeer ayaa koobtooy ilaa labaatan baabuur soo gaaraysa soo gala xudur taasina xudur hadda dhinacaasi waa ka furanta laakiin waddooyinka isku xira waajid iyo xudur waajid iyo baydhaba weli sidii ay u xiran yihiin insha allah qorshaha kolley qorshe guud ee dowladda soomaaliyeed lagu jiraa in waddooyinka lagu furayo mid maamul goboleed iyo mid gobol ahaanba waa jiraan intaasiba mardhowna insha allah howlgalkaas waa la bilaabi doona haddii alla laakiin mar dhexdaasa howlgal baa jidka ka socday oo lagu sifaynayo kooxaha cadowga iyagoo caqabada ku ah gaadiidka iyo dadka iyagoo halkaasi isticmaalaya ama kuwa soo gala magaalada ama kuwa iyagu ka baxaya lacaga baada ayay ka qaadi jireen maxaa soo celceliyey arrintan oo caqabadu weli ay u taagan tahay ma ciidanka ayaa dhankiisa caqabad ka jirta mise culays baa idin haysta
maya culays hadda culays culays hadda laga baqayo ma jiro laakiin diyaargarow waa iska jiraa annaga latan dhinac waa kadib dagaal marka la qaadaya meel in wax laga sameeyn rabo waxaa loo baahanya in wixii loojistika loo baana in la helo marka gurmadkaasi abaabulkiisa waa ku jirna in wadooyinka ay furmahan waa ku jirna ka gobol ahaan iyo ka dowlad gobol ahaanba
hadda markii aan ka soo tagno halka waddo oo dhinaca beledweyne idinka furan marta meesha hadda aad ii sheegtay dhinaca gobolka baay iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed iyagu wax isu socda ma jiraan miya oo gobolka uu la wadaago
okay albert mooyaane albert mooyaane dhinaca beledweyne xaggeeda dhinaca albert laga soo gala mooyaane dhinaca kale waa naga xirina
caqabada jirtaahi marka maxay tahay
caqabada jirtaa waxa weeyaan al-shabaab kuwaad ogtahay toban toban ay u socdaan meel saldhiga looga heega ma jiraan shacabkii gaadiidka watay oo ganacsatada ahaana waddooyinkaasi waa ka baqayaan annaguna qorshahaan inaan u furno ayaan dadaalkeeda wadna had hadwaled